Maamulka degmada Masagawayi ee gobolka Galgaduud ayaa bilaabay olole dib loogu furayo wadooyin muddo xirnaa oo dhibaato badan ay ku qabeen maristooda bulshada deegaanka. Ololahan wada bannaanita ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka degmada iyo bulshada ku dhaqan deegaanka, waxaana laga bilaabay wadada weyn ee soo gasha degmada iyadoo laga guray geedaha garanwaaga iyo qashinka xiray wadada. Xildhibaan Cabdirasaaq Xusul oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Galmudug ayaa ka warbixiyay ololahan wada bannaanita.
Ilaahay baa mahad iska leh. Waxaan maanta aan joognaa een, furitaanka iyo hagaajinta wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Masago Weyn. Sidaan ognahay magaalo kasto ama deegaan kasto waxyaabaha muhiimka u ah waa wadada oo ay dadka iyo gaadiidkaba isticmaalayaan. Wadooyinkii ayaa xirmay oo geed yahuud ayaa ka soo baxay een, wadadii oo dhan. Marka maalmahana waxaan ku jirnay in oo dayactir iyo horumarin iyo nadaafad lagu sameeyo. Marka waa qayb howlaheenii ka mid aheyd oo halkaan aan u joognay muddo bil ah ayaa Ilaahay subxaana wa tacaala noo suurageliyey in wadooyinkii aan bixinayno aan ka jarayno geedihii sida bilicdii magaalada ee usoo baxdo een, gudcurkii ay geedaha sababayeen looga gudbo. Marka dad badan ayaa runtii ku dhiiraday in ay halkaan muruq iyo maal iyo maskax intaba ay ku bixiyaan Guddoomiyaha degmada Masagawayi ee gobolka Galgaduud Ismaaciil Cabdulaahi Xuseen Shiine ayaa u mahadceliyay.
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Axmed Nuur Sheekh Yuusuf Guuleed oo qayb weyn ka qaata asigana eh, magaaladan howlaheeda waxaan leeyahay waa mahadsan tahay ganacsade wax badan ayaa noo tartay insha allahu tacaala eh, ganacsato badan oo kulamidana waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala iyagana inay qayb weyn ka qaadan doonaan Eh, waxaan rabnaa soomaali waxay tiraa dal walba dadkiisa ayaa dhisa deegaanadan dadka ka soo jeeda eh, waxaan rabnaa inay qaybo waaweyn ka qaataan walow eh, ay jiraan dad badan oo dhalinyarada ah iyo ganacsatay intaba dad qayba ka qaatay hadda horumar ka socdo inta dhimanna waxaan rabnaa insha allahu taala inay kusoo biri doonaan ay wax ka qaban doonaan eh, dayactirada insha allahu taala dhammaanna waxaan rajeynaynaa iyagana in la bilaabi doono howlahooda waa howlaha noogu xiga wadooyinka markaan ka dhammaano insha allahu tacaala Ololahan wada furista ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta iyo bilow soo celinta degmada Masagawayi ee gobolka Galgaduud.